munaasabaddan oo ahayd tiishaniyo labaatanaad ee kasoo wareegtay markii somalilan lagu dhawaaqay sanadii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ayay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday golayaasha dowladda sida xukuumadda sharci dejinta iyo weliba garsoorka iyadoo waddada halbowlaha magaalada ee horumarta aqalka madaxtooyada ay socday gaardis ku mareen cutubyo ka tirsan ciidamada somalilan shaqaalaha dowladda ururada bulshada rayidka iyo weliba ardayda jaamacadaha madaxweyne axmed maxamed siinaayo oo khudbad ka jeediyey munaasabaddan ayaa kaga hadlay halka ay somalilan marayso rubco qarni kadib iyo xidhiirka ay caalamka la leedahay isagoo xusay inay somalilan shan iyo labaatanka sannadood gaadhay guulo waaweyn islamarkaana ay yegleeleen in qaran buuxiyey shuruudihii dowladnimo rurqarni ayaa maanta laga joogaa markaan la soo noqonay madax banaanadeedii inaga burkuxatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii muddada shan iyo labaatanka sannadood ah aynu ahayn dal iyo dowlad xora waxaa hubaala inaynu gaadhnay guulo waaweyn oo inay lowsiyey xanabtii iyo xanuunkiina soo gaadhay koob iyo soddonkii sano ee aynu ka midka ahayn dalweynihii soomaaliya waxaanu yeegleelnay qaran taabagala oo buuxiyey dhammaan shuruudihii dowladnimo waxaanu tirtirnay kalitalasnimadii iyo nidaamkii ku dhisnaa amar ku-taaglaynta waxaanu meel marinay doorashooyin xora iyo nidaam dimuqraadiyeed oo inagaga dagan karaan dalal badan oo dunida laga aqoonsan yahay mar uu ka hadlayay midoogii dhex maray somalilan iyo soomaaliya sanadii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa uu ku tilmaamay mid aan midha dhalin islamarkaana laga dheefay waxa uu ugu yeedhay nacayb iyo jab la kala dhex dhigay ummadii soomaaliyeed ee hilowga isku qabtay mudanayaal iyo marwey midowgii dhex maray labadii dal ee somalilan iyo soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wuxuu burburay sideed iyo tobankii may kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii lamana mahadin midnimadii soomaaliyeed ee muddadaa dheer la daawanayay nasiib daro waxaa laga dheefay oo qura nacayb iyo jab iyo naxli ku dhex la dhex dhigay ummaddii soomaaliyeed iyo hilow iyo kalgacalka isu qabtay dhinaca kale madaxweyne siinaayo waxau khudbadiisa ku xusay rajada mustaqbal ee ah somalilan inay mar kale dib ugu laabato soomaaliya waxaanu nahay gob sabirka iyo in laysa ixtiraamlo taqaan ma nihin dad cadhahayso mana nihin daracalo xun iyo ciilkaba furayaal hase yeeshee waxaa habboon inaad garwaaqsataan xaqiiqda hortiina taalla waxaa habboon inaad kala garataan shalay iyo maanta inay kala duwan yihiin dadka reer soomaaliya waxaan idin leeyahay naftiina ha ku maaweelinina mala awaal iyo been aan miscilintaa dhaafisnayn sidaa darteed dadka iyo dalka aan odaga u ahay idinma soo socdaan oo way tashadeen oo duca qabayaan idinkuna isku tashada mar uu ka hadlayay xidhiirka somalilan ay la leedahay dalalka jaarka ayaa uu si gaara u xusay xidhiirka ka dhexeeya somalilan iyo dalalka etoobiya iyo jabuuti kaasi oo uu ku tilmaamay inay leeyihiin cadow isku mid ah isagoo ugu dambayntiina dalalka beesha caalamka ugu baaqay inay garwaaqsadaan xaqa ay ka tashiga islamarkaana ay aqoonsadaan somalilan waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan dalalka midooda yurub maraykanka midooda afrika jaamacadda carabta ee dowladaha iilan inay garwaaqsadaan qadiyada iyo xaqa adaka tashiga shacbiga somalilan islamarkaana aqoonsadaan qaranimadooda sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday maalgelinta dekedda berbera oo uu sheegay inay shirkadda ay heshiiska la galeen dhisi doonto deked cusub oo afar boqol oo mitir ah islamarkaana heshiiska ay la galeen la horgeyn doono aqalka wakiilada si uu u noqdo mid dhaqangala waxaana munaasabadan goobjoog ka ah uu fuud ka socday dalalka ay somalilan xidhiirka la leedahay iyadoo sidoo kalena munaasabado kala duwan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta dowladdu lagu qabtay gobollada iyo degmooyinka somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa